Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha waxay ku dhawaaqday sideetan iyo shan kiis oo dheeri ah oo ah cudurka Covid-19 loogu talagalay guud ahaan gobolka oo dhan lix boqol iyo sagashan iyo sagaal Kiisaska cusub waxaa ku jira shan kale oo Siouxland ah iyo gobollada Woodbury, Montana, O'Brien, Sioux iyo hadda Plymouth. Hogaamiyayaasha Dimuqraadiga ee aqalka Iowa iyo Senetka ayaa ku booriyay Guddoomiyaha Jamhuuriga Kim Reynolds inuu soo saaro amar rasmi joog ah oo guriga lagu joojinayo si looga hortago faafinta cudurka Covid-19. U doodaha naafada deegaanka ayaa ka codsaday guddoomiyayaasha gobolka inuu soo saaro amar meel ku meel yaal sidoo kale Dan Dio waa agaasimaha fulinta xarunta kheyraadka ee naafada ee Siouxland. Dio oo ay weheliyaan xubno kale oo ka tirsan shabakadda nolosha madaxda bannaan ee Iowa ayaa warqad u diray guddoomiyaha toddobaadkan, iyagoo ku boorinaya iyada inay tallaabo dheeri ah qaaddo markaa dadka u sheegto inay gurigooda joogaan. Shabakadda ayaa sidoo kale u sheegtay guddoomiyayaasha gobolka haddii sahayda caafimaadka ee loo ballan qaaday ee loo baahan yahay in loo qaybiyo ay ka soo horjeedo sharciga in la takooro dadka naafada ah. Dio wuxuu yiri waxaa muhiim ah in dadku gurigooda joogaan si ay u joojiyaan fiditaanka fayraska dadka nugul. Nebraska Governor Peter Ricketts waxay dafirtay. peter rickets waxay dafirtay waxay dafiraysaa waxay dafiraysaa diidmadii diidmadiisa in la soo saaro amarka joo amarka joogtada ah amarka joog amarka jo- joogitaanka guriga ee de- ee deegii ee deganaysa ee deganayaasha mhm. wuxuu ka wuxuu ka dooday in aysan muhiim ahayn in inkasta oo afartan guud guddoomiyeya guddoomiye in guddoomiyeyaal kale ay sidaa yeeleen si isku si isku si isku day si isku day looga ilaaliyo in in cudurka in cudurka cusube ee coronavirus coronavirus uusan faafin Lay- layoffs waxaa laga sugayaa hadrack hadrack horel iyo casino iyo casino kadib markii markii markii tala talaya talaya markii til markii taliyaha uu kordhiyey markii taliyaha uu kordhiyey xiritaanka xiritaanka kaarar kaararka eh, casriga casriga ah ilaa inta har- inta ilaa inta harsan bisha ilaa inta harsan bisha madaxweyne ku xigeenka hadrack ee ee hawl ee howlgallada ay howlgallada ayaa sheegayay in in ta- in tallaabada tallaabada cusub ay kicin doonto shaqo ka fadhiisi ka fadhiisinta laga bilaabo abril sideed iyo tobankeeda kuliyadda west in iowa kuliyadda west in iowa tech, technica, tech community college waxay u sii waxay u sii xirnaan doonaa doontaa da, waxay u sii xirnaan doontaa dadweynaha in inta ka har inta ka hartay inta ka hartay s- inta ka hartay simi- semesterka inta ka hartay semesterka taas waxaa ku jira dhammaan xarumaha xarumihii ku yaal sioux city cherokee iyo dinson waxaa waxaa intaa dheer dhammaan dhammaan eh, dhac- dhacdooyinka waa la waa la kansalay dhammaan dhac- waa la kansalay ilaa may afar iyo tobankeeda ardaydu waxay ku sii wat- waxay ku sii wadi doonaan shaqadooda shaqadooda kororsada ah, okay. shaqadooda kororsada okay. eh, qadhka qadhka tooska ah ee ee hoya- hoyaga ee hoyga ardayda waxayna u waxayna u furinay waxayna u furin yihiin ardayda raba inay ku sii nagaadaan inay ku sii nagaadaan dhismaha iskuulka iyada oo iyada oo la bixinayo qa- iya- iyadoo la bixinayo qalin qalin jabanta qalin jabanta guga waxay waxay u waxay u dhac waxay u dhacday ge- eh, gebi gebi ahaanba